cawayska washington ee toddobaadkana dhegaystayaal qodobada aan idinku hayo waxaa ka mid ah lamaane boqol jir ah oo arooskooda loo mashxaraday toddobaadkan waxaan kaloo idiin hayaa intaadan kugu dhaarshay cashaay codiga qaadohoba layohedhoba layohedhe waa mid ka mid a dhegaystayaasha sida weyn ugu xiran barnaamijka cawayska washington qaybta dambe ee barnaamijkeenana waxaan ku soo xirayaa waa fanaanka shay miro dacar oo degan magaalada hargeysa aan ku bilaabay fadxiye salmo oo ah dhegayste si weyn ugu xiran barnaamijkan caweyska washington oo ah fanaanad qarsoon oo codkeeda aan weli u bandhigin dadweynaha ayaan caawa wax idinka maqashiinaya waxaan waraysi kooban oo aan farxiyo salma kula yeeshay khadka taleefonka ee magaalada hargeysa aan ku bilaabayaa cod ay fariin ahaan ugu duubtay barnaamijkan caweyska washington cashaay balsar joogtohoba layohedhe intaadan kugu dhaarshay cashaay codiga qaadohoba layohedhoba layohedhe oo ilan baalka telefoonkaagana waaba kayd socdaa codkaas horta yaa iskale codkaa waayo dee waa aniga xaggee ku duubtay adigu sagaal baa u dambaysay lambarka marka lambar aad soo garaacda baad ku duubtay haa marka barnaamijkan aad baad usoo wacday fariimo badan baad u duubtay u kaada fariimahaaga horta barba mid aan ku maqashiinaya intaan haye jacalkaygiiow uurkaada rabaye goomarkayga dhaaf igalbi gurigagayge
oo adigu bana- banaadirigii qaraamigii dhinac walba waad halkaasaad uga baxda bal barnaamijka caweyska washington kusoo dhow marka ugu horreysa fadxiya waan ku faraxsanayna barnaamijka dhowr goor la soo xiriirtay oo aad fariimo kala duwan oo qosol badan aad u duubtay oo xitaa bal bal midda bal middana dhegeyso dhegeystayaashaaba ku- aaba aaba dhihi doona maanta fanaanadan xagee ku xaggee ku qarsooneyd aabbajeesaakoynahay sindagime aye obabanjari obabanjari qaadayso.
allaha u naxariistee fanaanadeena qaaliga ahayd faadimo Fa- qaasin hilowle wax ma ka xasuusataa iyada waxay ahayd farxadii adduunka ilen wafaxmoode fagaraha kafirta fagaraha haya haya ku dar faaca wixiis falo ha ka fogaan rirariran waxaan u malaynaya way ku baxsatay intaasaan ka xasuustay caashaa haya laakiin filmaanta hindigaad aada ugeli jirtaan malaynaya waxaa waan geli jiray weliba waxaan ku geli jiray saleemo africa sababahan kuu soo wacay waxaa ugu weyn codadkan aad ku reebtay fariinta ee wada heesaha ah baa waxaan siri halkan fanaanad baa ku qarsoona bal dadku ha kula maqlaan waxaan rabaa bal heesta aad heesaha u jeceshahay ee inta badan aad ku madadaalato bal inaad noogu dhufato caawa adiga ilgayo luufluufinaye jacaylka liskiiso iqabaate lugahe igulaaqay anige waana labaalagdoode isma loodin karayo lafahay damqanaye adna ilalul hawlaha aan idinka gaarne
aadanuhu inta uu nool yahay oo ay naftuba ku jirto wax uun buu ku taamaa lamaano u dhashay waddanka baragway ayaa muddo siddeetan sano ah oo uu soo jiitamayay xiriirkooda kalgacal ayaa arooskooda loo mashxaraday toddobaadkan dulqaad badana lamaanahan waxaa la kala yidhaahdaa martina lobez waana sagaal iyo sagaashan jir caruuskana waxaa lagu magacaabaa hosey manaweliya waana boqol iyo saddex jir caruusadda oo ka hadashay xafladda arooskooda ayaa waxaay tidhi carruurtayda ayaa in muddo ahba aad u rabay in aan guursado oo aan kelinimada ka baxo maantayna taa dhacday waxaa taa ka sii daran goobta uu meherkoodu ka dhacayay hadda waa lamaanahan uu midna boqol iyo saddexda sano jiro midna ay sagaashan iyo sagaalka sano jirto waxaa goobjoog ka ahaa carruur ay dhaleen konton carruur ah oo ay sii dhaleen oo ay ayeeyo iyo awoowo u yihiin shan iyo soddon kale oo ay sii dhaleen carruurta ay awoowaha iyo ayeeyada u yihiin iyo labaatan kale oo ay sii dhaleen marka lamaanahani waxa faracooda uu gaaray afar fac oo kuwii ay dhaleen ayaa qaarkood waxay yihiin ayeeyo iyo awoowo labaad waa siddeetan sano oo xiriirka lagacal ah iyo guur adigoo boqol jira dulqaad badana waa xagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyskana waxaan dhegaystayaal idinku hayaa waraysi aan toddobaadkan la yeeshay fanaanka shay miro dacar oo degan magaalada hargeysa waraysiga waxaa igala qaybgalaya maxamuud ibraahim cali oo ka tirsan v o a mar kale aan kusoo dhaweynaynaa shay miro dacar barnaamijka caweyska washington kusoo dhowow waxaa igula jira oo stuudiyaha ila fadhiya maxamuud ibraahim cali oo kolleyba haddaad barnaamijkan ku xidhan tahay ad marar badan ku maqashay isagoo dadba ka qoslinaya iyo sheekooyinka dalkan maraykanka noo sheegaya oo weliba si oo weliba si gaarana heesahaaga kolley markaan aniga is idhaahda aad iiga badiya waxaan filayaa in kabankaagi inuu dhabta kuu saaran yahay shay mire kabanka iyo gacanta macaan ba aada lagugu yaqaan bal barnaamijka maxaad noogu daafuri lahayd marka ugu horreysa intaanan annaga
heese cusub oo aan soo saaray ayaan hees idinka maqashin doona haddii ilaahay ka dhigo
wow wow heesihii ugu dambeeyay ba ha aan iminka barnaamij yaraan doonaya inaan soo saaro ayay ayay ku jirtaa heestan waxaa sameeyey nin la yidhaahdo qamaan oo de- oo degan imaaraadka waa ninkii sameeyey wadnaha ay dhaglee baa eryada iska lahaa wadnahay dhagle aha
heestii caan baxday heestii la odhan jiray wadnaha ay dhagle dee fiska ahaa Haa.
maya waxayba noqotaba wadnahay dhagle erey cusub oo afka soomaaliga kusoo biirana wuuba noqda hadda isagaa sameeyey eryadan aan ka qaaday adduubay baan kaga qaaday maxaa loo sameeyey markaa heesta wallaahi s- inanu jeclaa uu iga sheekeeyey oo jacayl isaga soo maray baa haysan wuu ka sameeyey adna qaad buu ku yidhi ha gabadhana magacaasa la odhan jiray ha ya n goobjoog baabanu ahaaba anigu Oh.
maxa- maxaad goobjoog u ahayd ma qisada jacaylkooda aan gabadhaa waxay soo sameeyey ee, waxaanu joognay meel la yidhaahdo musafax imaaraadka ah aad iyo aad baan ku yiri ninkaasi waa ooyi jiray markaan gabadhaan soo sheekadeeda soo qaadqaadno waana nin abwaano heese badan buu leeyahay fanaantu qaado markaa baad subaa qaada maxaan ku idhahdaaye fiskaa qaada saare axmed waa badanyihin marka maadaama aad markhaati ka tahay markhaatiga dadku ha ku wada ogaada buu ku yidhi heestanna ku dar heesana ku dar ha waa gar cadaa farxiyay sisriga sidii uu wax uga baxo haweenba adogsitee kusoo soco sacabo faramu intaanan heesaha u gudagelin shay waa maxamuud n bal dhegaystayaasha oo ku taageero oo heesahaada la socdo sida anigoo kale bal magacaado saddexan iyo goortii fanka aad soo bilowday bal oo yaro kooban noo dulmar aad baad umahadsantahay maxamuud anigu magacaygu waxa weeye horta dee aan mid baa maalin lagu yiri shay miro dacar dee magacba maahe waaba iska photocopy maad magac caadi ii sheegtid hay haye dee waa af soomaali baan ku yidhi alaab miro qaras baa la yidhahdaa baan ku yidhi haye maxaad ku tiri ku celi
Ah, shay soo alaab maaha haa mirana soo dee garan maysid haa waa ama roob habeennimo ama ama wax la miray oo waa alaab miro qaras qaras dacara waa qaras ha marka magacayga caadiga waxa weye cabdullaahi miro dacar waa garta oo loo yaqaano shay mire oo loo yaqaano shaymre anigu marmar baa marka laygu yeedho cabdilaahu aanan iska waan isilaabeyba shayguna muxuu ku yimi markaa shayga naanaysta ah wuxuu ku yimi berigii aanu canoysaan dartooya kubadda aanu ciyaari jirayo ayaa maalin aniga iyo anaga iyo galaas kaloo two b la yidhahdo anagu two a baanu nahay waa gartay ayaa he ciyaartii kubadda cagta ayaanu aada iyo aada u ciyaari jirayo dabeetana laba gool baan ka leliyey waa gartay macalinkii baa markaa yidhi anaga macalinkii galaaskaa yidhi walakin waa shay nool marka saasay kugu baxday shaymire sidii baa magaciigu baxaya waa gartay een, shaymire goormaa go-aansatay inaad fanka ku biirto goormaadna ku biirtay adoo noo soo koobayo wallaahi waxaan ku biiray anigu horta reer cergaabaan ahaa cergaabaan joogay nineteen eighty eight baanu kamanka qola tumtumanaysaan riishka baalkan lagu tumo markaa baal baa lagu tumi jiray baalkan xunshada ayaanu dooni jiray adigoo halkii baan ka raacay laakiin waxaan rasmi u waxeeyey siddeetan iyo sagaalkii waa gartay markaasaan bilaabay inaan kamanka iyo heesta mar baan isla bilaabay een, waxaad ii sheegtay hadda in aad shay siday kugu baxday ay ahayd inaad een, iskuul adigoo joogto kubad ciyaarayso goolal aad dhalisay marka max- maxaa u go-aansatay inaad fanaan noqoto aadan aadan u noqonin ciyaartooy kubadda micnaha wallaahi ni waataan isla imanka laftigeeda waataan isweydiiyey aan raahdaa haddee laftigeeda kubadda markay socoto aniga cidinayga ma soo gaadho aad baan u jecelahay haye waxaan la yaabay halkaan anigu dee sportsiga intaan ka baydhay fanka galay oo iska mucjisaanid wallahi waa gartay marka sidaasaan dhallinyaradaan isku xidhanahayba galaaska waad garanaysaa berigii hore galaasyada marka lagu jiro xiisad waxaa lalahaa fanka iyo suugaanta haa xiisadaas lamber one baan ka ahaa anigu galaaskayga markaan ka tago galaasyada kalaan tegi jir waaw waad soo muuqmuuqatay shay halkan waxaan ku haynaa heese badan oo aad leedahay oon soo ururinay eh, bal waxaan jeclaan lahaa inaan mid mid kuu maqashiino tan ugu horreysa bal adigun
waleexale xubkaan helay xantay sheekada waxaan xiise ku qabay waleexale xubkaan helay xantay sheekada waxaan xiise ku qabay
walle xalay xogtaan helay xamxamtiyo sheekada waxaan xiise kuu qabay heestan yaa sameeyey shaymire een, maxayna ku timid heestan niyo heestan wallaahi waxay ku timi arrin eh, nin dhallinyaro aan saaxiib ahayn bay ku dhacday oo adiga iska og dhallinyaradu markay jacayl jacayl iyo waxaa bilaabaan jarjinooyin iyo meelo iska fadfadhistaan haye kabacdii yarkii waa ii yimi adigu arrintii gabadhii malaha way ku xumaatay dabeetana reerkii islaantii unbaa gabadhii dee tu- tul ku tiri oo tiri haddii mar dambaan waan ku gowracayaa haye isagana waa dhegaysanayaa waana ballansan yihiin daaraduu ka dhegaysanayaa inuu soo garaacu rabo marka albaabka waaw haye dee dib buu isaga noqday walaa xalay xogtaan hele xamxamta iyo sheekada waxaan xiisi kuu qabay waa ka yidhi marka waa isagoo albaabka taagan oo gabadhii oo hooyadeed ay u dhaaranayso meeshii ka maqla dagaalayso haa haye sidima go-aan bay gaadhay inaanay dib ninkaa ula hadlin sidii baana kaga dhawaysay oo haddii hooyadeed ay sidaa ku tiri maxay iyadana go-aanka u qaadatay ma hooyadeed bay ku raacday mise awal bay qarka iyadaba u saarnayd go-aankaasi maya wallaahi dee go-aanka inay qarka u saarayd iyo inta laayn doono laakiin kolley waxaan ku yidhi go-aankaasay qaadatay yaa sameeyey marka heesta heesta waxaa sameeyey nin la odhan jiray ina qaadi alayaa raxme uu dhintay iminka ayaa habeen sameeyey ka yar la so- ka yaroo la socday heesta ii keeneen aniguna lexankan saaray waaw bal i kaadin qadar ka dhegeysanay
sidaad ii xumaysay waxaaraama jirtiin ajwaaye gobashii marka soo xasuustaba sidaad ii xumaysay xaabku waa ilaahay anna waan xigsanayaa adna goyse xadhigii lintuma xisma laheen xaabku waa ilaahay xaggisaan xigsanayaa adna goyse xadhigii lintuma xisma laheen
shaymire ilaa xaawa idinkaa xasid noo ahaayo noo bixiyey xagashe beejka labaade heesta waaye marka ma isleedahay heestan dee gabdhaha soomaalida xoogaa ku yara talax tagtay oo micnaha eed aynan lahayn ee dhabar ka saartay micnaha
wallaahi waabay igu xanaantaan oo waxay yidhaahdaan maxaad noo tiri ilen ila xis- dumar xis ma lehe haye dee waxaan ku yidhi waxa- horaa waxa maamaahay u baxdo waxay waxay ahayd maamahadaas kas dumar oo kale loobra kaaga dambeeyey kiisii maaha haye dee markaa sidaasaaba looga maamaahay baan ku yidhi laakiin dee kas waad leedihiin iyo caqli iyo karaamadu waa leedihiin baan ku yidhi maya laakiin eh, nin kastoo heesta abwaan uu sameeyey abwaankana waxa uu sameynaya kolleyba uu nooga aqoon badan yahay haddana maxay kula noqon lahayd adiga hadda shay miro dacaar ah haddii dembi uu qof kala galay adiga dusha lagaa saaro oo adiguba laga yaabo inaad dhinacaaga ka dhibsanaysa dembigaa inuu dhaco wallaahi waa dhibaato dee laakiin dembiga dee qofku isagu maba oga markuu waxaan samaynayo caqli iyo dee jacayl baa ka keenay mar dambe u oranaya war leen bulshaad u dhex dhigtay hawshii iyo sheekadaadii gabdhaha soomaalida dhan hadda waxay micnaha u eedeysan yihiin waa halkaas arrin oo dhacay waaye micnaha gabadha iyo hooyadeed dhex maray ha gabadha dhex maray halkaasay u eedeysan yihiin wallaahi waa garta waa tahay shay n waxaan rabnaa heesahaagu aad bay u fara badan yihiin adiga heesahaaga n ma ku mudnaan gaara ma ku kala leeyihiin oo ma jiraan kuwo aad si gaara adiga u jeceshahay iyo kuwo dadku si gaara ay ku weydiistaan haya haya haya haya maxaan ku oo dee ma bilaadook baan hayso jacaylku ima soo maro anigaba haye
jacaylku way soo maraya waxaan ku yidhi hees la yidhaahdo heestan muxuu nabarka caasha ku ha shay haddaa iga taabata meesha saxda ahayd aniga waay taas mogtahay waa waa heestayda micnaha haye
miiga isli naafada yaa waaw muxuu Arrin anigay soo maray waay.
nabaar ka caashaqu iigeystay naafaadanayahooy soma Isa- isagaaba kabanka u haysteen baan u dayna maxamuudo haye haye shay in in yar yar baan idinka maqashay iyadoo bilaa muusiga muxuu nabaar ka caashaqu iigiisay naafaadanayahow oo nuduubtahow iyo naxariistaabiyo nafka gacaal dadkaygii jogigaalan ogeni oo nabada dhexdeena nawawilaynayay niyatabay cadaawaha markaadii luglaysayo nafsi baa adeegi waxaad nabaad uhurudaba nabar lama filaaniyo naxdin deriis ma noqoteen nasiibka nasiibka ma kulanteen
yalla heestan macno gaaray kuuleeda saa u malaynaya micnaha bal isaga kuu sheega ma aha manala wadaagi kartaa micnahaas micnaha maxamed saacid xusuus waad gelisay wallaahi haye anigana xusuus ay gelisay
xusuus bay gelisay ha labadiinaba xusuus baad wada gasheen isaga tiisa waa iska dee riwaayada anigu taydu waaban ka heesay
anina waa kaa dhegaystay heesta waa qaatay macnaha tageda micnaha oo ku qabsada heestaasi uu ku luuqaynayo fanaanka shay miro dacar ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan wayna toddobaadka dambe haddii alla idmo iyo mid kale
والنباتة بحلنا واويلينا يتبي عداوها كادين بليسيو والنباتة بحلنا واويلينا يتبي عداوها كادين بليسيو nasiibka ma kulanteen anaa ma iska nuulahay nabaad hurudaba lama filaniyo deriis ma noqotiye nasiibka nasiibka ma kulanteed namayska noolahay inankaa